kulankeeni durdurdaga ee ku saabsan saameynta nabadda ay ku leedahay maandooriya ayaa lagu qabtay magaalada kiismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana soo qabanqaabisay kulanka doodwadaaga hay-adda s w s o oo kaashanaysa odayaasha dhaqanka ururada dhalinyarada iyo dalada haweenka nabadda ee degmada kismaayo waxaana marti ku ahaa kulanka dooda suldaan maxamed cusmaan nabadoon cabdi colow cumar aadan mursal cadow maxamed bila cabdi faahiye kaafiyo cabdi faarax ubax yuusuf aadan ramlo saalax xadani waxaana dhammaan ay ka qayb galeen kulanka dooda iyadoona aragti kala duwan ka dhiibteen mowduuca kulanka oo ahaa saameynta nabadda ay ku leedahay maandooriyaha
koley maandooriyahan markaan dhahno maandooriye qofka maankiisu maba joogaba dabcigiisa iyo maxaa la yidhahdaa wuxuu galay qofkaa inuu maandooriyaha inuu isticmaalo soo haddii maxaa la yidhahdaa bulshadun ay ka wacyigeliso aniga hadda maanta waxaan u fadhinaa halkan inaan bulshada si guud inaan kaga wacyigelino maandooriyaha iyo dhibaatada uu leeyahay oo halkaan aan ku falanqeynano dhibaatada leeyahay lana wada ogyahay dhibaatada jismi ahaan iyo maxaa la yidhahdaa maskax ahaan uu geysto soo marka waxay ku yaraan karaysaa in dadkii wacyigelin waafiya ay helaan oo wacyigelinteenu ay gaarto maxay ahayd daroogada inuu noqdo qofkii qof wax walba wixii wanaagsan iyo wixii xun ay isugu mid yihiin sida hadda maxay ahaday farmashiyaasha oo kaleeto hadda aan maxay ahaday aan dul istaago farmashiyaasha waxay fududeeyaan qofkii inay ka gadaan in macnaha qofka waxaa la xakameeyo waxaan hadda maxay ahaday iska laiska iibsanayo inay iyaga laftirkooda qofka ay dabagal ama maxay ahaday ay ku sameeyaan qofka waxa ay ka iibinayaan ma qof warqad wataa oo loo soo qoray daawadiiba daawadan sida fudud ay ku bixinayaan in macnaha laftirkooda la joojiyo
saameynta uu nagu leeyahay maandooriyaha ama badanaa dhibaatooyinka aan odayaasha dhaqanka la kulno waxaa ka mid ah in uu sababo isku dhacyada beelaha tusaale waxaad arkaysaa qof ka mid ah dhalinyaro ah oo maandooriyo isticmaala xilliguu ficilka dembiga sameynayana aan is-ogeyn taasoo sababi kara inuu shaksi kale dilo ama shakhs kale u geysto jaraaxo dhibaato ah kadibna ay sababto in isku dhac beelaha mar walbana annaga dhaqanka noo yimaado xalino haddii aan xalin weynin laamaha amniga aan la kaashano in dhiig laga bixiyo dhibaatooyinkaas aada loogu hayaa taabuga iyo micraajkaas waxaa soo saaray laba daloo caalamka ka mid ah dalka indiya iyo dalka bangaladesh ayaa soo saareen labadaa dal oo soo saareen marka uu ay arkeen in uu saameyn uu ku leeyahay cudurada faafana uu leeyahay maskaxdana uu aada u doorinayo cudurana uu leeyahay waxay ka mamnuuceen in labadaa dalba dalkooda lagu isticmaalo taabuga yay ka mamnuuceen anaga ka dallad ahaan meesha barnaamijka waxaan ku fadhiyey ka wacyigelin ahaan oo dalladda nabadeedta dhallinyarada ee degmada kismaayo oo iskaashanayaan odayaashii dhaqanka iyo dalladii nabadeynta ee haweenka iyo hay-ad s w s o aan kaashanayno inta badanba aan leenahay aan wada dabargoyno oo njo ama hay-ad laga leeyahay dalka soomaaliya soomaalina ay leeyihiin xafidowla maama xalimo gudan ay leedahay maamulka ugu sareeyana ka mid tahay anagoo iswada kaashanayno yaa mar walbaba waxaa inaan sameyno doorka aan kaga leenahay bulshada wacyigelinta inuu khatar weyn uu leeyahay waxbarashada saameyn ku leeyahay sida la sheega caafimaadka saameyn ku leeyahay sida la sheegay nabadda iyo amniga iyo khalqal uu keenayo waxyaalo fara badan oo guud ahaanba uu sameynayo marka anaga wacyigelintaas inaan bulshada baraarujino bulshada far keligeed fool ma dhaqdo gruub keligeedna waxauma qabto bulshada xaafadaha kala gedisan ama geyiga soomaalida meel waliba ay joogtaan maanduuriyuhu waa halis halisna wuxuu ku yahay ubadkeena dalkeena iyo dadkeena shacbiyadeena
maanduuriyaha kaniniga la dhaho karaama doolka asoo karaama doolan ugu jira kaniniya asoo irbadan ugu jira karaama doolka kaniniga beerka xoolaha haddii la dhex saaro oo saas dhexdooda inta la saaro la dhinaca kale uga baxaa waan tijaabinhaa annakoo hay-ado badan aan tijaabinay waxaan ogaanay in uu dhibaato weyn ayaka nafsad ahaantooda caafimaadkooda uu ku hayo uu xataa hilibkooda bisleenayo hilibkooda ha bilaa cun inuu caafimaadkiisu sii dhimaayo inuu maskaxdiisu waalan markaan dhahno kaniinigan ee xashiishka ma iska dhaafta waxaan kuleeyahay wallaahi xashiishkan labaatan saddex iyo toban sano afar iyo toban sano cunaa haddaan iska dhaaf waxaa laga yaabaa inay maskaxda dixir iiga dhasho waana inta badan waxay aaminsan yihiin daraagiska waxay kuleeyihin daraagiska intaas haddaan gaaro waa ku xanuunsanaya wuu bannaan yahay waxba kama dhisna dhallinyaro yaryar oo dhinac walba ka tir- ka- ka dhisan ah wax- waxay cabeen xashiish badeecay cabeen way iska baxaan maanta magacaafadana tagaayaan ciyaalka yarare u yeeraan waxay leeyihiin dhulkan yaa iskale dhulkan yaa iskale saddex jeer haddii la weydiiyo dhulkan wax iskale ma naqaan waa- xashiishkooday dhiganayaan Aa, annakaaba iskalebo warqade keenayaan intay kasoo qorayaan intay kasoo qorayaan waxay leeyihiin dhulka annakaa iskale haddaad u tagto adiga aad tiraado hooyo macaan dhulka maxaa ku haystaa fiir eedo ma soo cabtaadi maxaa ma soo taabato baash tubaakimaa kuugu jirto aa lagu leeyahay adigii wa- qawaaridkaayo taagana kuleeyahay maama ma soo cabti waxaan dhulkan adiga melidaa ku dhimanin orda isaga tag lafaaga la carar Ee, maandooriyaha sidiisa qof ku dhashay ma jiro Ee, qofka isagoo guursadayna wuu isticmaali karaa Ee. Ee, taas waxay noqonaysaa ee, in maya Ee, waxay ku xiran tahay gabadha in ee, iyadu ay u samayso laftirkeeda wacyigelin ninkeeda ay u samayn kartaa gurigay iskula joogaan ee, waxaan inay wax xun yihiin haddii la isticmaalo diinta islaamkana aysan u fiicneen ciyaalka ayaga iska dhalayaana xataa ee, in dhexdooda aanan lagu isticmaali karin haddii lagu isticmaalana ciyaalkaas inay dariiqaas ay marayaan gabadha naftirkeeda inay wacyigelin ninkeeda u samayso wayna u samayn kartaa
waxay marka diinteen naga xarimtay oo alla naga xarimana inaan inaan ku dhaqanno waa waxaan marnaba suurtagelaynin Eh, arrintaas waa arrin aad u qaab daran waa arrin aad u fool xun waa waxaanan diinteena islaamkana aan raalli ka ahayn Eh, sida culummadaba ay noo sheegtay allana uu noo sheegay Eh, rasuulkeenna aan ka soo gaarinay marka mar hadday tahay marka wax aad u qaab daran oo xun hadday tahay waxaa aad iyo aad boqolkiiba boqol aan ku waaninaynaa wiilasha daroogada isticmaalaan in ay ka fogaadaan boqolkiiba boqol Eh, wax badanna waan wax badanna waan ka waaninay waxna waan ka wacdinay sida diinta uu uu dhib ugu keenin waxaa waye in la sameeyo awalahan horta waxaan qabaa aniga culummada ku nool ee dowlad goboleedka jubbaland arrintaa inay horta u istaagto